waqtigan xasaasiga ah ee lagu guda jiro horumarka weyn ee teknolojiyadda casriga adduunka ayaa ilaalinta xogta qofka waxa ay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan waxaana si ka duwan meelo badan oo afrika ah soomaaliya ay tahay ilaalinta xogta shakhsiga ah midaanan si weyn loogu baraarugsanayn dunida kale ee reer galbeedku waxaa ku baxo dhaqaale xoogan ilaalinta xogta shakhsiga waxaana u xil saaran hay-ado gaara iyada oo sharciyo ay ka yaalaan bixinta iyo isticmaalka xog dahsoon oo qof kale uu leeyahay gaar ahaana isticmaalka kaararka aqoonsiga ee shakhsi kale waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeennan bandhigga v o e da ee toddobaadkan xogta qarsoon ee qof uu leeyahay ayaa ah qofka magaciisa nambarkiisa sirta ah da'diisa iyo waxyaabo kale u gaara asaga waana sida hantida gaarka ah loo leeyahay wax ay muhiim tahay in loo ilaaliyo macluumaadkaasi injineer jeylaane cabdalla waxa uu bartay cyber security waxa uuna ku takhasusay difaaca xogta waxa uu muddo toban sano ah ku shaqaynaya arrimahan isagoo ku sugan gobolka ohio ayuuna khadka telefoonka iigu warramay ilaalinta xogta qofka ama personal identity waxaa la dhaho waa ar aad iyo aad shay muhiim u ah haddii ay ku dhacdo gacan qaldan waxay sababi kartaa in maaragta noloshaada oo dhan ba ay dabagediso mataba haddii aad ku nooshahay waddamadan hormaray waxaa kugu dhici karo financial fraud wax la dhaho ama lacagaha oo bangigaada ku jiro la xadi karaa karadkaariya baa lagugu fura karaa privacygaada iyo maaragta noloshaada ayaa dad usoo dhici karaan oo aan shaqo ku lahayn reputational damagena waa lagugu samay karaa oo waa lagu magac dili karaa marka in aad xogtaada la difaaco waa qeyb ka mid ah sida aad aad jirkaada iyo maaragtay aad u difaacaysid oo aad inuu dhaawac kusoo gaar u rabin waa inaad u difaacataa personal identifiable informationkaada sida uu leeyahay mar kaleeto injineer jelani keliya maahan xogta shakhsiga ah ee muwaadinka in la ilaaliyo ee sidoo kale wakhtigan oo lagu guda jiro isticmaalka teknolojiyadda oo sare u sii kacaysa ayaa muhiim ay u tahay hay-adaha iyo laamaha dowladdaba ilaalinta xogaha ku jira kombyuutarada iyo iimeilada kala gedisan ee shaqaalahooda dhowaan waxaa la geeyay baarlamaanka soomaaliya sharciga dhowrista xogta dadweynaha waxaa jirta hay-adda dhowrista xogta dadweynaha oo la hirgeliyay taasi oo si dhow ula soconaysa kormeerka shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladaba inaan si qaldan loo isticmaalin xogta qof shakhsi ah oo muwaadina uu leeyahay sida ay leedahay najmo cumar fiyaasko oo xubin ka ah guddiga hay-addaasi islamarkaasina dhowaantan ka qayb gashay shir ka dhacay u k oo looga hadlay ilaalinta xogta muwaadinka taasi oo ay kasoo qayb galeen boqol dowladood inka badan waa maxaa la hayay waa xogta qofka shaksiga sida magaciisa nambarkiisa adresskiisa maxaa la hayso sheeg wax walba oo qofka lagu caddayn karo qofnimadiisa si dadban ama si toosanba waxay soo hoosgalayaan xogta qofka shaksiga ah inkastoo xogta qofka shaksiga ah ee mararka qaar ee maxalaa qeybo qaar ay kasoo geli karto xogaha xasaasi iyadoo weli xogta ay tahay xog shaksi bay kala xasaasiyiin sidaa marka xaqiijinayno in xogahaas waa waxay tahay marka ugu horeysa in sharcigan loo hogaansano hay-adan maxalay guidelinska ay bixin doonto regulationka frameworkyada ay soo saari doonto inay u hogaansanaadaan taas waxaa dheer qof walba oo maxalay private aada ama public haddiiba xog dadweyneha qawadid oo cadadkeeda in la maxalay waxaa jirto cadad cadadkaas haddii aa gaaris waxaa u bahanta ina issoo diiwaan gelisid marka markay shirkadahaas issoo diiwaan geliyaan private sectorka ka socda iyo hay-adaha dowladda ee public sectorka ka socda dhammaantood markay issoo diiwaan geliyaan dan waxaa jirta guideline so siin doono maxalaa tilmaamooyin badan oo manaa marka uga horeysa waxaa calashan arrintan wax yar aan rabo inaan isku dultahay waxay tahay markii institutionka data protection authority ama hay-adda dowlasta xogta maxalaa la aas aasay ee shaqo bilowday waxaa bilownay inaan la fariisano stakeholderska private iyo publickaba haddaba marka la joogo soomaaliya oo aysan dadku ku baraarugsaneen ilaalinta xogta shakhsiga ee qofku gaar uu u leeyahay iyo ahmiyadda ay leedahay suurtagalna ay tahay in markaasi ay ka imaan karto cawaaqib xagga amniga ah ama in dhaqaalaha qof uu leeyahay bangi si dhib yar la iskala bixi karo ayaa mar kaleeto injineer jeylaane cabdalla waxa uu yidhi soomaaliya arrinkaas waa waddan hadda soo kobcayo xoog badan ma jirto dadkii sharciye ma laha laakiin qofkii sharci lah in sharcigiisii uu qof la wadaago haddoo kaleeto baasaboorkaada magacaada oo dhamaystiran iyo maaragtay dhalashadaada qofki yaqaano bangigaada inuu wacdo ayuu wuxuu samay karaa adiguu iska dhigi karaa impersonation wax la dhaha ayuu samay karaa marka waa khatar aada u weyn in qofkii maaragtay informationkiisii oo aqoonsiga ah la helo dowladda hadda macnaha waa adduunkan technologyga dowladaha caalamka hormaray lacagta la geliya maaragtay caafimaadka waxaa lacag ka badan la geliyaa technologyga dowladda soomaaliya hadda muhiimad iyo ahmiyad ma siiso technologyga ma hormariso maaragtay jaamacadihii ma hormariso dowladdii waxaa laga yaabaa wasiirkii inuu laptop asaga uu leeyahay uu isaga shaqeeyo oo maaragtay xogtii xataa maaragtay wasaaraddaas ee laptop personal ay ku joogto iska daa xataa inay maaragtay uu laptopkii bortaka garaysiinaya marka soomaaliya aniga markaan tegay waxyaabaha aad uga yaabo waxaa waaye war dalkan sir ma leeyahay horta su-aashii kow aan isweydiiyey waxaa waaye dalkan sir ma leeyahay oo dadkiisu wax muu qarsan yihiin su-aashana waa maya maanta ma haysano wax xog ilaalin ah ee soomaaliya ka jiro waana concern because bangiyadii baa imaaday oo abdulsalaama banki baa jiro oo i b s baa jiro oo bangiyo badan baa jiro soomaaliya ka jiro intaana wax maaragtay dadkii xogtooda difaaci kara ma laha xogtaada u difaactidna waxay la mid tahay adigoo maaragtay dhaqaalahaada difaacdo najmo cumar fiyaasko ayaa mar kale tale soomaalida oo wakhtigan aanan u diyaarsanayn dhowrista xogta shakhsiga ah marka la eego dhaqan ahaan dadka soomaalida ah sida ay si furan ugu hadlaan iyo iyada oo sidoo kaleeto aysan lahayn aqoon buuxda oo ku salaysan xogta laga hadlayo ayaa dhinacyadu waxa ay quseysaa ay tiri shirkadaha sida gaarka loo leeyahay oo hayo marka la eego soomaaliya wakhtigan xogaha gaarka ee qofka haddii ay noqoto nambarkiisa taleefonka haddii ay noqoto magaciisa oo dhammaystiran ama haddii ay noqoto xilliga dhilashadiisa iyo waxyaabo kaleba waxaa laga yaabaa maxaa la dhahaye hay-ado qaar waxaa jira xooga ammaan oo xasaasi haayaan soo xoogahaas ammaanka oo xasaasiga hadday si fudud ku baxaan ama kullii garoobaan waxaa laga yaabaa marka ugu horeyso in doonimadeenii iyo qarankeeni dhibaato weyn ay ku tahay midda labaadna dadkii xoogahaas lahaay oo la liiggareeyay iyaga naftirkooda inay dhibaato weyn kasoo gaarta baa laga yaabaa marka dhibaatada xogta shaksiga oo la bixiyo waa wax weyn kaysas badan oo dhacay oo maxaa la dhahaye dad badan ay naftooda ku waayeen baa jir laakiin waa waxyaa waxyaabaha hadda nahor yaalkahad ahana waxaa waaye in alelehe kaysaskaas oo dhan soo wada qaadanaysa kaysdaada u isticmaalno si wacyigelin looga sameeyo shuruuc badan looga soo saaro si aysan mar kale dadka ooga dhex dhicin iyo dalka intaba si lamid ah injineer jelani cabdalla ayaa isna sidan le
personal identifiable informationkaada waa xuquuq uu qofka bini-aadamka leeyahay siday dowladda xaq ay ugu leeyihiin muwaadiniinta inay u difaacaan safetygooda ayay tanna xaq ugu leeyihin inay u difaacaan maaragtay informationkooda oo oo xogtooda ama dayradooda sababtoo ah waa waa proprietary data tan waxaa leedahay waa guriga aada leedahay oo kaleeto sida aada u leedahay ayaa tanna u leedahay dowladda si ay kugu difaaci lahayd gurigaada inuu qofna kaa qaadan taasi lamid ah ayay xaq ugu leedahay in aada xaq ugu leedahay dowladdaada inay ku difaacdo xogtaada adduunka horumaray oo dhanna waa sharci u yaallo maraykanka hadda anaga aan joogno waxaa la yidhahdaa sharci la yidhahdo hibba waa hibba waxaa waaye dhakhtarkaada ama meesha aad caafimaad u doonatid wax alla iyo wixii adiga dhaktarkaasi dhex maro is classified waa wax information oo xadidan oo qof kale u gudbaynin soomaaliya waxaa arkaysaa nin baa dhaktar tagaayo dhakhtarkii baa facebook wuxuu soo dhigayaa qofkii sida uu usoo daaweeyey waa waxyaabo aada loola yaabo aada loola ama kaago xitaa diinta islaamka ah macnaha aanan dhigaynin qofka bini-aadanka ah in ceebtiisa oo banaanka la dhigo oo ceebtiisa in la asturo ayay diintana fariisaa qofka markuu xanuunsan yahay wixii wax uu micnaha uu ku faraxsan yahay ama uu maaragtay inuu dadka la wadaaga jecel yahay ma aha qof walba waxaa waaye sirtiisa wuu qarsanaya xanuunkiisa wuu qarsanaya banaankaas markuu joogo qof caafimaad qabin loo arkuu rabaa laakiin soomaaliya waxay u baahan tahay in dowladda ay kasoo saarto sharciyo ah qofka identitygiisa iyo medical recordkiisa in ay xadidan yihiin dowladduna ay brotectgarayso xilli dagaalka ka dhanka al-shabaab uu ka jiro soomaaliya shirkadaha gaarka loo leeyahayna ay gacanta ugu jiri karaan xogaha aqoonsi ee shakhsiyaadka soomaaliyeed gaar ahaana muwaadiniinta kala gedisan ee shirkadahooda ku xiran taariikhda dhalashada iyo magacyada qofka marka ay timaado ayaa haddana waxaa jiri karo walaaca dhinaca ammaanka ee ku xiran iyaduna xogta qofka oo si dhib yar loo helo si kastoy ahaataba xogta shakhsiga oo la helo ayaa sababi karto in si fudud loo dhici karo hantidaada gaar ahaana lacagaha bangiyada qofka u taalla ammaankaaga qalqal la gelin ama dhinaca kale lagugu been abuuran karo oo magacaaga iyo xogtaada kaleba la isticmaali karo iyada oo dad kaleeta la weerarayo dunida inteeda kaleetana waa wax aad xasaasi u ah marka la eego ilaalinta xogta qofka uu leeyahay iyo aqoonsigiisaba haddaba ilaalinta xogta shakhsiga waxa ay mas-uuliyad ka saaran tahay marka koowaad qofka iskale xogtaasi marka labaadna dowladda haddii ay qof ka shaqaalaysiiso iyo marka saddexaad shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ayagu ay u sahlanaan karto in ay shakhsiga si toos ula macaamilaan oo ay xogtiisa weydiinayaan barnaamijkii bandhigga v o e da toddobaadkanna waa naga intaa inta aan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waa sahre cabdi axmed oo idin leh isma dhaafnee nabadgelyo